barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda voice of america aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka ee v o a somaly com
wanaagsan dhegaystayaal waa axad koob iyo tobanka bisha juun sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo anaa ismaaciil xuseen farjar
qodobadaan idinku haynana waxaa ka mid ah barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan aanu ku eegayno shacbiga iyo ganacsatada gobolka awdal oo iskaashanaya oo ku guulaystay dhismaha jidka dheer ee isku xira magaalooyinka boorame iyo dila markaannu isla qaadanay inaannu jidkii samayno wax la qaadan waaye bay noqotay sababtoo haddee dadku waxay arki jireen inaanay dowladahan afrikaanka xataa inay jid laamiya samaysanin ilaa in waddammada dee qanigii ay ka caawiyaan mooyaane dadweynaha reer somalilan iyo dowladda somalilanba way barteen in wixii la bilaabaa uu meel fiican gaadho sidoo kalena dhinacii qasiidooyinka ayaan iyana idinku haynaa barnaamijka
xubintii cayaarahan ood maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka
xeer ilaaliyaha guud ee dalkan maraykanka jeff sessions ayaa u sheegay kongareeska maraykanka in uu hortegi doono guddida sirdoonka ee golaha senatka isaga oo ka hadli doona baadhista lagu wado faragelintii ruushka ee ku aadanay doorashadii maraykanka ka dhacday sanadkii hore sessions ayaa sheegay in uu doonayo in uu guddidaas ka soo hor muuqdo si uu uga jawaabo su-aalo isaga khuseeya kuwaas oo ka soo baxay toddobaadkii hore markii uu guddidaas hortegay agaasimihii hore ee hay-adda dembibaadhista gudaha maraykanka f b i da james comi mas-uuliyiinta bariga dalka afghanistan ayaa sheegaya in xubin ka tirsan ciidanka gaarka ah oo labisan uu qorigiisa kula jeestay militariga maraykanka isaga oo dilay saddex ka mid ah mid kalena dhaawac u geystay arrintan ayaa maalintii sabtida ee shalay ka dhacday deegaanka layidhaahda ajin ee ay xasilooni darada ka jirto afhayeeno hadlay maamulka gobolka oo layidhaahdo atullah khogyaani ayaa u sheegay v o eda in gacan ku dhiglaha ay markiiba dileen askarta maraykanka afhayeen u hadlay daalibaan ayaa sheegay in ninka hubaysnaa uu ahaa mid ka mid ah ciidankooda kaasoo ay u suuro gashay inuu ka mid noqdo xoogaga dowladda afghanistan
duhur wanaagsan ramadaan kariim idil ahaantiinba ayaandi leenahay meel kastoo aad nagala socotaan haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan aan kusoo qaadanayno fikradaha hal abuurka bulshada ka yimaada iyo midhaha ka dhalan kara waxaana barnaamijkaasi inoo haya haashim sheekh cumar good oo ku sugan borama
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo halabuurka ee laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijkeenna waxaanu kaga hadlaynaa horumarinta jididku ay u leeyihiin qaybaha kala duwan ee bulshada waxaa inoogu martiya guddoomiyaha boodhka ururka jididka ee la yidhaahda asarda cabdilaahi xaaji ciise brofeser maxamuud jaamac diiriye oo ah guddoomiye ku-xigeenka jaamacadda camuud ganacsade muuse camir kaahin iyo yaasiin qalinle oo isna ah maareeyaha hay-adda wadooyinka ee asarda markaasina ah boodhka caafimaadka ee cusbitaalka magaalada boorama ugu horreyn waxaanu kusoo dhaweynaynaa cabdilaahi xaaji ciise asarda waxay samaysay jidka u dhexeeya boorama iyo dila oo ah soddon kilomitir jidkaasi oo ay ku sameeyeen iskaa wax u qabso iyagoo iskaashanaya ganacsatada qaybaha kale ee bulshada iyo xukuumadda somalilan cabdilaahi bal ka waran hindisaha iyo hal abuurka aad ku hindisteen dhismahaasi jidka wakhtigii la bilaabayay jidkaasi oo raf ahaa islamarkaasina imiga ah jid laami ah bismi illaahi raxmaan raxiim awalan aad baad u mahadsan tahay haashim iyo idaacadda v o a fursaddan qaaligeedna siiseen aad baad ugu mahadsantihiin haddaan waxoogaa si kooban uga hadlo hindisaha ugu horreeyey horta wuxuu ku yimiday baahidii meesha taallay oo runtii cid kasta oo jidkaa marta ha noqdaan dadka u dhashay deegaanka ha noqdaan dad kale oo socotaa waxay dareemayeen mushkiladaadu jidkaay ummadda ku hayo qof walba wuxuu isweydiinayey talow jidkan xalma loo heli karaa sideebaa arrinkan looga gudbi karaa runtii taasunbaan anagu ka midha dhalinay dad rag ganacsataa oo ganacsatada dhexe weliba ah iyo qaar ka mida shirkadaha maamul madaxdooda ayaanu iskugu nimidnay waxaanu ka fikirnay inaan baahidan mushkilaadkan jidka ee hadda taalla aan bal ummadda ka saari karno runtii waxay ahayd waxaan la maqli karin in jid laamiya lagu fikiro oo dad shicibi ay hindisaan inay sameeyaan taladii waan rogrognay waxaanu isku qancinnay inaynu mar haddaynu reeraheennii ku fillaanay inaynu mujtamacana bal wax u qabanno u shaqayno wallaahi fikirkii markaanu isla qaadanay inaanu jidkii samayno oon farraysin ku samayno waxay noqotay inaan u bandhigno qaybihii bulshada xukuumadda runtii waxay noqotay wax dadka geli waayey maskaxdooda geli waayey wax la qaadan waaye bay noqotay sababtoo haddee dadku waxay arki jireen inaanay dowladahan afrikaanka xataa inay jid laamiya samaysanin ilaa in hay-adaha caalamiga ama wadamada dee qanigii ay ka caawiyaan mooyaane ilaahay maadi horta fikirku wuxuu ku yimiday sidaa waxaanu noqday fikir naajaxa isagoo dee soo maray marxalado fara badan
imikana bal aynu u wareegno dhinaca brofeser maxamuud jaamac cadiiriye oo ah gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda camuud gudoomiye waxa weeye jidadku waxay ka qayb qaataan dhinaca horumarka bulshada waxbarashadu qayb libaax bay ka tahay bulshada jidkaasi siduu idiin saameeyey dhinaca waxbarashada siduu saameeyey waad arkaysaa jaamacaddii oolah waa ka samaysatay dila oo macalinki intuu ka tago muxuu ahaa magaalada booramo casharkii kasoo bixinaya diloo soo noqonaya kolkaa jidku wuxuu fuduudaya xagga waxbarashada xitaa ee dariiqan udhexeeya camuud iyo udhexeeya boorama kolkii la sameeyey iminka ardaydu baabuurka yaree nooxadubay kun shilins ka bixiyaanoo xiisada kumaba daahaan baabuurta yada ay sugayaan kumaba daahaane iyagubaa iska socda horumar oo dhan wuxuu ku xidhan yahay dariiq waxaa kaloo barnaamijkeenna inoogu martiya ganacsade muuse camar kaahin oo ka mid ah ganacsatada magaalada boorama isla markaasina ka mid ahaa dadka ka soo qayb qaatay jidkan muuse maadaama tahay ganacsade inta badan wax ka soo qaata alaabaha berbere hargeysa iyo meelo kala duwan siduu jidkanu saamayn ugu yeeshay ganacsiga magaalada boorama
bismi illaahi raxmaani raxiim boorama iyada oo aanan jid lahayn oo aan laami lahaynna ganacsatanka ahaa iminka oo ay maxaan ku dhada hargeysiyo isku xidhmeen boormana ganacsatanka ah waxay noqotay dad kala oodnaa inay isku furmaan hadday ganacsi tahay hadday dalxiis tahay hadday socdaal tahay annagu kale bacmushar baan nahay run ahaantii bacmushar baa fikiray marka hore arinta ka fikiray waxaan u fikiray waxaa laga yaabaa xanuunka ay baabuurtu transboorka ninka bacmusharkii waa la yaqaano horta runtii wadanayste ee transboorka ayaa maxaanku dhadaa nagu sii qasbay oo na xasuusiyey sababtoo ah gobolkani waxa weeyaan gobolka keliya hate ee saddex boqol oo kilomitir oo bacaad iyo buuro la maro kiishka ka yimaada milmasan sayra wuxuu noqonayaa shan doolar ayuu boorma ku imanayaa kiishka ka yimaada barbarina wuxuu ku yimaadaa hal doolar sidaa darteed baanu tartan u geli karin for example gobolkani wuxuu leeyahay intaas oo doox oo biyale oo gobolada kale uu kaga duwan yahay haddana manafacaad fiicani kama jiro haddii dariiqyo laamiya uu heli lahaa waxaa laga yaabi lahaa inay somalilan iyo jabuuti iyo etoobiaba gobolkii wax soo saarka u noqon lahaa laakiin waxaa horjoogsaday dariiq la-aan ayaa horjoogsatay oo dib u dhac ku samaysay yaasiin qalile oo isna ka mid a dadka nagala qaybgelaya kulankeennan maanta ee barnaamijka hibada iyo halabuurka ahna maarayaha hay-adda dhismaha wadooyinka ee magaciga loo soo qabaya asarda islamarkaasina ah gudoomiyaha boorka caafimaadka ee gobolka awdal yaasiin bal waxaad ka warantaa saamaynta horumarinta jidadku ay ku leeyihiin dhinaca caafimaadka
horta aad iyo aad baad umahadsantahay adigiiyo v o a yani fursadda wanaagsan ee qaaligaadna siiseen ta kale haddii aan odhaahdayda soo koobo waxaa la odhan jiray muxuu ahaa ama aayad qur-aan ah wajcalnaa min almaayi kulla shayin xaya soo maha markaad eegto maanta magaalada borama oogadeeda oo dhan intaa buuralayda iyo intaa ay wadadaasi martay oo dhan islaantii ama hooyadii u mulaysay haddii ay waxyaaba ka xoog roon inta goobta joogta ay ku soo baxaan hooyadaa u mulaysa inuu ambalaaskii degdeg degdeg u keeni karo cusbitaalkii weynaa isla markaana barnaamijka ka socda ee gobolka ee a b h la yidhaahdaa wuxuu isku xidhay cusbitaalkii weynaa iyo emsajadiibuu isku xidhay isagiioo markaa u fududeeyey in ay goob walba ay yeelato ambulance jidkiina markaa wuxuu noqday adeegii caafimaadka kii usii fududaynayay ayuu noqday aniga horena uu idhi horumaroo dhan marka hadda laga sheekaynayo wuxuu iskugu soo ururay isku xidhka bulshada marka wadan la qiimaynayana ee la qiimaynayo ilbaxnimadiisana waxyaabaha laga fiiriyo waxaa kow ka ah habka jidadkiisu iyo isxidhkiisu siduu yahay rofeer maxamuud jaamac diiriye aan u soo noqdo isagana rofeer waxa weeye imiga hay-addii asarde iyo bulshadii waxay u jeysatay dhismaha waddada isku xidha luuyacado iyo boorima waana waddo dheer seed is leedahay aduu waa loo dhisi karaa jidkaas waxa fiican oy anigay ila tahay isku duubnibaa wax walba lagaga gudbaa gudo iyo dibadba waxaa loo baahan yahay ina dibadda dadka jooga mutacalimiintooda iyo dadka kale jooga dhammaantood ay indha niyad niyad ay muxuu ahaa si niyada ay uga jawaabaan oo isku dayaan inay dariiqaa sameeyaan wax kasta oo loo dhaqaaqo waa muxuu ahaa waa la samayn karaa waa laga arkaga ti arigaabo oo taa la sameeyey maarayaha hay-addan asirta yaasiin qalinle kahin yaasiin bulshadii maadaama ay ka qayb qaadanaysa qaybaheygii kala duwanaa jidkaasi iminka aad bilowdeen ee isku xidhi doona boorama iyo lowyacado kilomitarkii ugu horreeyeyna aad hadda laami ka dhigteen waxaa jira miisaaniyada ay leedahay xukuumadda somalilan waxaa jira sanduuqa horumarinta ee somalilan waxyaabahaasi ma ku tala jirtaan in ay qayb ka noqdaan dhismahaasi jidka oo mashaariicda dhinaca xukuumadda iyo dhinaca dowladaha caawinaya somalilanba ay ka qayb qaataan dhismaha jidkaasi isku xidhi doona boorama iyo lowyacado
waa jawaab kooban weeye waxa weeye haa waxa weeye annagu intii dadaalka iyaga ahayd wixii codsi ahaa waanu waan waanuu geynay xukuumadda ballanqaad wanaagsan markii aanu guurtigii iyo boorkii iyo dhammaan aan israacnay een hor fadhiisannay madaxweynaha ugu horeeyo ee madaxweyne ku-xigeenka iyo intii kaaga dhowba markaan dhex hor dhignay way ogolaadeen wayna ballan qaadeen waxa weeye himilo aad u fog waa himilo u baahan yani niyad niyad un baana wax walbaba wacalaa niyatu tursaquun where there is a will there is a way marka haddii ummaddu ay bulshada waana la hayaa niyaddiina waan haynaa waxaan waxaan ku aad ugu rajo weynahay inaan ka midha dhalin karno aan usoo laabto gebagabadii ganacsada muuse camir maadaama ganacsi iyo xidhiir badan aad la leedahay tuulooyinka iyo dhulka miyiga ee gobolka awdal siday shaqo abuur ugu samaynaysaa ganacsatada ee soo koraysa ee deegaanada fogfog ee tuulooyinka jidkaasi isku xidhi doona boorama iyo looyacado meeshii horta jidku gaadhaba ganacsigeeda iyo dhaqaalaheeda iyo dhismaheedu isbedelayaa hadda se cadaadis weyn baa saaran oo dhinaca jidkaa waxa weya waxaa laga yaabaa xariireed waxay jirtaa shan iyo sagaashan kilomitr bay jirtaa laba doolar weeyaan noolkeedu barbarna waxay jirtaa laba boqol iyo shan iyo sagaashan waa hal doolar cabdulqaadir oo ka shayso soddon kilomitr u jirta saddex doolar weeyi dadkii waxay heli lahaayeen iyo waxay ku tartami lahaayeenba wax qaadanaya transportation haddana kii gaadhiga lahaa waan macaashi ma odhanaya wuxuu odhanayaa wixii aan helayba bir bay galeen oo adhiya habeen isagiiba cabaadaya waxa weeyaan dhibaatooyinka horta sidaasay maxaanku dhaha dariiq la-aantu ay dadka u reebtay oo u rafaadisay oo tuulooyinkii alkiima ka magaaloobi lahaa inay tuulooyinkii unka yihiin runtii horta wadalaanta waa mushkilad weyn hadda waxa weeyaan ifafaala horaa la soo arkay dilaboorama maantana kilomitarkii horreeyay baa la sameeyey dadweynaha reer somalilan iyo dowladda somalilanba way barteen in wixii la bilaabaa uu meel fiican gaadho intaa waxaynu kusoo gunaanadaynaa barnaamijkeennii hibada iyo halabuurka ee laanta afka soomaaliga ee v o e oo maalin wal oo axad ah aad ka dhagaysataan laanta afka soomaaliga ee v o e barnaamijkeenna oo aynu ku eegaynay horumarka jidadku si ay uga qayb qaataan horumarinta qaybaha bulshada oo ay noogu marti ahaayeen gudoomiyaha hay-adda wadooyinka asarda ee boorka asarda ama guddida boorka ee asarda cabdilaahi xaaji ciise gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda amuud maxamuud jaamac diiriye iyo ganacsade muuse camir kahin oo ka mid a ganacsatada waaweyn ee magaalada boorama iyo maareeyaha hay-adda wadooyinka ee asarda ahna gudoomiyaha boorka ee caafimaadka ee gobolka awdal yaasiin qalile kaahin intaasaynu kusoo gabagabaynaa tan iyo kulantadeena dambe oo anigoo ah hashim sheekh cumar good oo idiin soo diyaariyey barnaamijka idinkana soo diyaariyey magaalada boorama tan iyo kulantadeena dambe sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay haashim sheekh cumar good iyo barnaamijka hibada iyo hal abuurka intaas haddaanu kaga gudubno haatan waxaad kusoo dhowaataan xubintii cayaaraha
kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinta ciyaaraha xalay waxaa dhacay kulamo ka tirsan israabreebka koobka adduunka ee sanadka labada kun sideed iyo tobanka ka dhici doona dalkaasi ruushiya israareebka intiisa badan wuxuu ka dhacay qaaradda yurub xulalkuna waxay isku arkeen sidan azerbaijaan waxaa hal gool iyo eber kaga badisay xulka waqooyiga irelan san marino waxaa ku durdurisay jarmalka oo ku dhifatay toddoba gool iyo eber norway iyo jak republic waxay kala qaybsadeen barbardhac gool iyo gool ah kasakhistan waxaa gurigeeda ku dubatay denmark oo kaga awood roonaatay saddex gool iyo gool montenegro waxay afar gool iyo gool ku qabatay xulka armenia romania waxaa ka badisay poland oo dirtay saddex gool iyo gool scotland iyo england waxa ay iskula ag dhaceen barbardhac laba gool iyo laba gool ah slovenia waxay laba gool iyo eber ay uga farxalatay malta halka slovakiya ay laba gool iyo hal ay kaga awodroonaatay lithuania caawana waxaa jiri doona kulamo kale oo ka tirsan isreebreebka koobka adduunka irelan waxa ay la ballansan tahay austariya georgiya ayaa booqan doonta moldova serbiya iyo weles ayaa ballansan halka makedoniya ay isarki doonaan sbain albaniya waxa ay aadi doontaa israa'iil itaaliyana waxa ay soo dhoweyn doontaa lectinstan finland ayaa la ballansan ukrain croatia waxay is arki doonaan iceland halka kosovo iyo turkiya ay wada ballansan yihiin dhinaca suuqa kale iibsiga ciyaartooyda haddii aan eegno kooxda manchester united ayaa sheegtay inay heshiis la gaartay ciyaaryahanka difaaca uga ciyaara kooxda kubadda cagta benfica iyo xulka sweden ninka lagu magacaabo victor lindof ciyaaryahankan ayaa ku biiri doona manchester toddobaadka soo aadan waxaana kooxdan ay ku iibsan doontaa shan iyo soddon milyan oo lacagta yurooda ah lindof ayaa u saftay xulka sweden laba iyo toban jeer halka uu ku biiray benfica sanadkii labada kun laba iyo tobankii waxaana muddadaasi uu u saftay kulamo fara badan dhanka faransiiskana warka ugu weynaa waxa uu ahaa marco ferati oo qadka dhexe uga ciyaara kooxda baris saint germain ayaa wax uu weydiista kooxda inuu ka tago sida uu maanta qoray wargeeska lukiib ee kasoo baxa dalkaasi faransiiska ciyaaryahankan kubad sameeyaha ah ayaa waxaa la filayaa inuu ku biiro mid ka mid ah kooxaha yuventus ama barcelona laakiin sida wararku ay sheegayaan b s g ayaanan ku dayn doonin ciyaaryahankan si fudud iyada oo ku rabto lacago malaayiin dollar ah dhinaca talyaanigana goolhayaha da-da yar ee kooxda a c milan gianluji donaruma ayaa ugu dambeyntii go-aansaday inuu saxiixo heshiis ay usoo bandhigtay kooxda milan oo ah inuu cusboonaysiiyo qandaraaska siddeed iyo toban sano jirkan ayaa waxaa doondoonaya kooxo fara badan oo ah kooxaha uga caansan yurub sida real madrid baris san german manchester united iyo manchester city inta badan kooxahaasi ayaa ka laabtay doonistooda marka laga reebo b s g kooxda baris san german ayaa shalay waxa ay u bandhigtay milan afartan milyan oo lacagta yuurooda ah hase yeeshee milan ayaa diiday jiji donaruma ayaa la filayaa inuu saxiixo heshiis afar sano ah oo ku kacaya in uu qaadan doono sanadkiiba afar milyan oo yuuro ugu dambeyntiina kooxda chelsea ayaa dalab waxay u dirtay ciyaaryahanka daafaca uga ciyaara kooxda kubadda cagta yuventus alexandro xiddigan u dhashay dalka brazil ayaa ka ciyaara dadabka bidix ee difaaca chelsea waxay ku dooneysaa lixdan milyan oo pound hase yeeshee yuventus ayaa sheegtay in ay dooneyso in uu sii joogo kooxda xilli ciyaareedkan dhegeystayaal xubinta ciyaarahana waa naga intaa
aad buu mahadsan yahay nuur xasan nuur oo xubintaasi ciyaaraha inala socodsiinayay laanta afka soomaaliga ee v o eed nagala socotaan inta aynaan dhinacii qasidooyinka mar kale ku laabanin cashe ibraahim aadan caashacuud oo barbarkayga bidix fadhidaan ka codsado qodob iyo laba ka mid a wararkii caalamka ugu doorka roonaa aad baad umahadsantahay ismaaciil laakiin mararka qaar dadku waxay isweydiiyaan inay caasho bidixda kaa fadhidan iyo midigta kaa fadhid maxay dadku ugu kala duwan dhinacanun baad iga fadhidaa bidixda marka inta badan waa tahay wararka caalamka waxaa ugu weyn xeerlaalyaha guud ee dalkan mareykanka jeff sessions ayaa u sheegay koongareeska mareykanka inuu hortegi doono guddiga sirdoonka ee golaha senadka isaga oo ka hadli doona baarista lagu wado faragelintii ruushka ee ku aadanayd doorashadii mareykanka ka dhacday sanadkii hore sessions ayaa sheegay in uu doonayo inuu guddigaasi ka soo hor muuqdo si uu uga jawaabo su-aalo isaga khuseeya kuwaas oo soo baxay toddobaadkii hore markii guddigaasi uu hortegay agaasimihii hore ee hay-adda f b i da james comi mas-uuliyiinta bariga afghanistanna waxa ay sheegayaan in xubin ka tirsan ciidanka gaarka ah oo labisan uu qorigiisa kula jeestay militariga mareykanka isaga oo dilay saddex ka mid ah mid kalena dhaawac u geystay arrintani ayaa maalintii sabtida waa arrintani ayaa maalintii sabtida ee shalay waxay ka dhacday deegaanka layidhaahda ajin ee ay xasilooni darada ka jirto afhayeen u hadlay maamulka gobolka ayaa u sheegay v o e da in gacanku dhiglaha ay markiiba dileen askarta mareykanka afhayeen u hadlay daalibaanna waxa uu sheegay in ninka hubaysnaa uu ahaa mid ka mid ah raggooda kaasoo ay u suuro gashay inuu ka mid noqdo xoogaga dowladda afghanistan mahadsanid caasha laakiin su-aashii horaan ku noqday inta badan waad gocanaysa maantoo dhan fadhiyada waa la kala leeyaho midig midig dad baa laga yaaba mar walba in hadeer meel inay stuudiya ka fadhiistaan sidaydoo kale sidaadoo kale marka waad tan keenaysana mar walba bidixdan kaa fadhiyo inaad inta badan bidixdagabana midigta kaa fadhiyo.
laakiin ogow dhaqankana meeshuu ku jiraa Mm.
mar haddaad- mar haddaad beeraley tahay Hay.
geeddiguu kugu yaryahay Geedigu- kursigan stuudiyaha eh, hadda waxaan fadhinaa stuudiyaha tobnaad oo kale Hay.
mar kastoona stuudiyahaas aan soo galo kursigaas aan fadhi mid ahay haddaan fadhiisto way iga jajabaysaa Dee inta badan laba qof keliya inta badan ay kusoo gallaan mar mar aad iyo aad barnaamijyo la de akhriyo intaasoo microfoonna way bannaan yihiin marka kan hadduusan bannaanayn Mm, ilaa shan qof waxaa la- waxaa ha laga yaabaa inaanan fadhiisanba goobtana in ilaa shan qof war ka akhriyi karaan oo ama barnaamijyo kooda geli karaan hal mar aad iyo aad laakiin adiga sidaydoo kale ma taha oo guurguurku iska fara badan yahay cashe Hay.
maalinba halkii kuu toosan ee kuu tilmaaman ah ee aad ka- ka arki kartid farsamo yaqaanadoo kale waa waa halkii geeddigii waa halkii geedigii iyo hala dhaamiyo iyo hala dhaami haatanna dhinacii hee qasiidooyinka haddaan cashay mar kale ku noqdo ku noqonno maadaama ay dee bil ramadaan tahay xilligana waa duhur shan iyo toban maalmood baan xirnay maanta waa lix iyo toban soo ma lix iyo toban ba lix iyo toban baan ramadaanba tagtay rabadaan way tagtay iminka waxaa laleeyahay wadac wadac yaa ramadaan waa baa qaali ah.
wadacii lagu xiri jiray soddonka markuu dhammaad haddii alidba ismaaciil oo loo diyaar garoobaya marka ilaahay khayrkiisa hana siiyo aamiin aamiin ilaahay khayrkeeda hana siiyo tobankii dambe baaba haatan nagu soo dhow iyo tahajudkii iyo ar- amuuro badan haatanna farsamo yaqaankaan u baaqi doonaa bal dhinacii eh, qasiidooyinkiinu mid inoo soo qabto cadiyadu rafaadiyo oo waa reera guuro oo ifka laga raacayo kuna kuma haraceeye cadiyadu rafaadiyo oo waa reera guuro oo ifka laga raacayo kuna kuma haraceeye kuwa raranka naartiyo laga reebay jahanabo ayaa rays degcaye kuwa raranka naartiyo laga raacday nebiga rafiiqiisa noqotee rumaysaa noqonee ku sallaya rasuulka allahuma salli calaa maxamed codkii wuxuu ahaa allahu naxariistay xaliimo khaliif magool inta raacday nebiga waxay gebagabo u ahayd idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a waxaan mar kale hawada ku soo noqonaynaa galabta saacadda markay taa afarta haddii alla idma inta ka horraysa aniga ismaaciil iyo bashiir waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo ramadaan mubaarak
magaciisa raacsho rogmashada qiyaamaha dhibashada kolka cid tahay